الحمد لله صل اللهم على نبينا محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه القر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد سورة المطففين قيبتي ظهرين كترنا وحا إلى هاي وصات المامي هلكا دلمي قال لقاله laga gala dhaqaalaha iyo maalka bani aadamka ceebta uu leeyahy iyo in la isku qabsan doono la isaga iman doono qiyaamaha la iskaga daba iman doono sidaa darteed buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam qofkii qof godab ka galay ama wax ka cawarayo maanta ka xalaalo oo iska bixi wixii lagu lahaa intaana dirham iyo diinaarba waayin oo dabeetana aanu ku duglaynin kii ku lahaa wax ilaahay baa wuxuu haddaba xus dadka fiican iyo dadka wanaagsan macnaa dadka xun iyo dadka wanaagsan iyo qiimayntooda iyo muuqaalkooda iyo camalkooda bismi illaahi araxmaan iraxiim kalaa ina kitaaba alfujaari baa ilahay ui kalaa waxaa dhaba ina kitaaba alfujaar kuwii xadgudbay qoraalkoodii lafii sijiin meesha sijiin la idhaahdu ku jiraa camalkoodii laga qoray wuxuu ku yaallaa meesha sijiin la idhaahdo wamaa adraaka maxaa ku ogeysiiyey maa sijiinu sijiin waxa uu yahay sijiinka aada isweydiinayso lagaga jawaab kitaabu marquum waa kitaab la qoray kitaab qoran weeye sijiinku marka aayaddu dee saasay isugu fasirtay meesha sijiin la idhaahdu kitaabkoodu yaallaa markaa sijiinkiina waxaa lagu fasiray inuu yahay mid qoran oo waa meel liis la geliyay liis madow weeye imanka gaaladaa waxay idhahdaan cidday diidayaan black liisku ku jiraa bay idhahdaan dowladahaasi liiska madow bay noogu jiraanoo waa kuwaan u cadhaysanin kaasi waxba tixgelin ma lahae ilaahay liska madowgu geliyey meeshaa sijiinka la idhaahdo ayuu kuwan camalkooda ku qoray iyagana asfalasaafiliin buu raariday labadaasa isugu darma waylun yowma-idin lilmukadibiin halaag wuxuu u sugnaaday maalintaa kuwii xaqa beeniyey alladiina kuwiibuu usugnaaday yukadibuuna biyowmi ddiin maalinkan qiyaamaha laftiisay beeninayaan maalinkaasoo jiroo sugan ayay diideen wamaa yukadibu bihi ma beeninayo ilaa kullu muctadin mid kasta oo xadgudub badan u baabeeninaya maalinkaa qiyaamo dafirsan kaasoo ahiimin dembiilaha ka dembiilaha ee rikoorka jabiyey ee xadgudbaya kaasaa qiyaamada beeniyay laakiin qofa la rumaysan oo xadda ku eg oo mutiic ahi waa rumaysan yihi idaa tutla calayhi kaa gaalkaa marka lagu dul akhriyo aayaatuna aayadaha iyaga kolka lagu dul akhriyo iyadoo lagu waaninayo iyadoo inay waxyigii ilaahay yihiin loo sheegayo qaala wuxuu yidhiba asaatiiru lawaliin ummadihii hore usduuradoodii weeye usduuradu waxa weeye sheekooyin had iyo jeer ciyaalku isku maaweeliyaan googaalaysiga lagu darsado halxidhaale laga dhigan karo sheeka xariir la idhaah kalaamkii ilaahay saasuu ku sheegay maxishoodaha mujrimka ah kalaa buu ilaahay yidhi asaatiir maaha bal ka kaalayaraana waxa daboolay calaa quluubihim qalbigoodii waxaa daboolay maa kaanuu yagsibuun dembigay shaqaysanayeen baa ayaa daxaleeyey qalbigoodii dembigay shaqaynayeen ayaa raana waxaa daboolay calaa quluubihim waxaa dam ka dhigay maa kaanuu yagsibuuna rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uu tilmaamayey idaa ina alcabda idaa adnaba danban nakatat fii qalbihi nugtatun sawdaa marka uu qofku dembaabo qalbigiisa waxa ku dhigaysa bar madow فإن آه فإن نزع من الذنب واستغفر الله وتاب عليه سقل قلبه hadii uu markaa dembiga ka baxo ilaahay u toobad keeno ilaahay istikfaar weydiisto qalbigiisu wuu iftiimaa hadduu laakiin dembiga sameeyo uu ku noqnoqdo ku noqnoqdo wuxuu ka dhigaa sida muraayad milil uu qabsado madoobaatay oo kale dam wadalika fii qowlihi tacaala waana waana rahanka ilaahay uu ku sheegay buu nebigu leey calayhi salaatu wasalaam aayadan marka saasuu ku fasiray muuqaalkaasaanu ka bixiyey qalbigii ka dhammaan waayey ku fikirayey macaasanayay macsiyada iyo godobta ilaahay laga gelayo milalkaasaa daboolay heerkaa marka uu gaadho qalbigu ee uu isu baxo madowga ee uu iftiin yarna yeelan waayo laa yacrifu macruufan walaa yunkiru munkaran dad miyaanad arag aada la yaabsan tahay marka wixii wanaagsan la sheegayo cadho indhuhu casaanayaanay soo baxayaan mar alle marka xumaanta ay noqotona wuu faraxsan yahaa wejigiisaa iftiimaya macnaha macruufkiibaa qofka u noqonaya heerkaa markuu gaadho munkar iyo xumaan buu unoqonaya xumaantuna wanaag bay unoqonaysa wuu ku farxaya wuu masaxmay wuu libdhay kaasi kalaa buu ilaahay yidhi waxa dhaba innahum iyagu can rabbihim ilaahooda yowma-idin maalintaa lamaxjuubuuna waa laga hor joogsadoo waa laga dayray ilaahay waa laga dayray maalinta qiyaamaha ma arkayaan asxaabtu way jiboodeenoo nabiga caleyhi salaatu wasalaam su-aal bay weydiiyeen oo waxay idhaahdeen hal naraa rabbanaa yaa rasuula allah ilaahay ma arkaynaa maalinka qiyaamo haabuu su-aal labaad buu ku celiyay wuxuu ihi hal tudaamuuna alqamara laylata albadr habeenka afariyo tobnaadka dayaxa miyaa isku cidhiidhidaan marka uu qofku eegayo itusiyo mee miyaad tidhahdaan maya qof waliba halkiisu si wanaagsan uga arka marka ilaahay saasuu qof waliba isaga oo aanu ka qarsoonayn se dayaxaas oo kale u arki doonaa qof waliba oo mu'minahiba isagoo ku istiraaxaya aragtida ilaahay iyo raali noqoshaha ilaahay uu ka raali noqday uma inahum iyagu lasaalu ljaxiim naarta jaxiime la yidhaahday galayaan uma yuqaalu waxaa la odhan doonaa haadaa cadaabkani aladii kii weeye kuntum bihi tukadibuun cadaabkaa beeninayseen waa kan kaa beeninayseen waa kan baa laleeyahy indhaha loo saar kallaa oo soo noqnoqonaysa macnayaashay leeda horeyn usoo xusno kelimatu radcin wa zajrin waa noqotaa kallaa ha iska daayeen waxa ha ka hadheen ha caga dhigteen kallaa waxaa kaloo lagu macnaynayaa inay masterka naayibto bimacnaa xaqan waxa dhab ah ina kitaaba alabraari samafalayaasha qoraalkoodii la fii cilliyiina meesha cilliyiin la yidhaahdo ku sugan yihin wamaa adraaka maxaa ku ogeysiiyey maa cilliyuun kitaabun marquum waa kitaab la qoray oo yashhaduhu waxaa goobjoog u ah almuqarabuuna kuwa ilaahay ka agdhow ee malaa'igta ah ayaa gacanta ku haya kuwaasaa ka warhayo ogsoon kuwaasaa ilaahay u gudbinaya marka liiskoodu halkaa ah ayuu ka daahiray oo uu ka muuqday meesha ciliyiin la yidhaah meel saro aada u qaaliya weeye fi darajaati arafiica darajooyinka sare weeye qofka camalkiisiibaa sarreeya kitaabkiisiibaa sarreeya isagiibaa sarreeya jannadu ku jiraa sarraysa ilaahay marka janno weydiisataan fasaluuhu firdows fainahu acla ljanna waawsatu ljanna waminhu tufajaru anhaaru ljanna ina alabraara la fii naciim samafalayaashu waxa ay ku sugan yihiin barwaaqo magacana la iskalama baxowne waxa weeyaan saaxibu lbiri qofka samaha u saaxiibka ahi waa qof howlgalay oo dadaalay oo naf iyo nafiisba bixiyey wixii agtiisa ka qaali ahaay oo dhan kolka uu qofku bixiyo goortaasuu magacan la baxayaa laysa albira an tuwalluu wujuuhakum qibala almashriqi waalmaqrib walaakina albir ee aayaddaa dheerah samafaluhu waxa weeye ka intaa ilaahay rumeeyeysa waxaasoo dhan aayaddaa dheere ay markaa xusayso calal araa'ika sariira dushood bay yanduruuna eegayaan maxay eegayaan waxay eegayaan waxa ilaahay u milkisiiyo gacanta u geliyay bay ku istiraexsan yihin ishoodu kolba madal bashar meesha ay gaari karto ayuu qofku leeyahay waxaasoo nooc wal oo la yeeshaba leh macnaha milkigooda ballaadhnaantiisa bay ku istareexayaan nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay xadiidkii abi hureyra warinaye toban jeer adduunyada nicmada taallo oo la laabay ayuu helayaa qofka ugu darajo yar ahlu jannaha qaaradaheeda waxa maal yaalla iyo nicmo iyo barwaaqo oo toban jeer toban lagu dhuftay ayuu helayaa qofka ugu darajaraya taasaa kaaga filan calal araa'ika yanduruun sariira dushooda iyaga oo ku sugan bay halkaa ka daawanayaan cadowgii siduu ilaahay adhaxda uga jabiyey iyo naarta ay ka geeraarayaan ay ka barooranayaan oo caraaf baad ku soo martay tacrifu waxa aad garanaysaa fii wujuuhihim wejiyaashooda nadrata naciim nicmada iftiinkeeda nicmada nicmadu had iyo jeer isma qariso qofka way ka muuqataa qofka markaa faqiirka ah iyo ka mutanacamka ah labadaasi way kala duwan yihin marka wejigooday ka iftiimaysa yusqawna waxaana laga waraabinayaa min raxiiqin makhtuum halkaasaa laga waraabinaya sharaabka raxiiqulmakhtuum laydhaha marka raxiiq waa meel laga cabayo makhtuumkuna waxa weeyaan mid afsaaran aynu nidhaahna ile moorku waa waa luqad kale ah soomaaliga maxaa laydhaha marka shaygaa aan lagaaga horeyn ama wuu hilan yahay ama waa dahaadhan yahay ninkanaa dahaarkaana igu daraya ama waa waxaa weeyaan fujaankiibaa heblaaya soo afsaartay marka la leeyahay cid ugama horeynayso ciddii loo lala doonayay uu afsaaran yahay ama waa loo soo waa midaan adigu cidi taabaninoo iskale moorkiisii dheh hilaygii loo jiiday ee ilaahay ugu talagalay qofkan baa ka furaya makhtuum khitaamuhu mis khitaamuhu fiiqsigiisa ama heemiskiisa ugu dambeeyaa miskun wey udgoon adiga jeer raashinka markaad sii xiisaynaysa inta yar u dambeeya waad ku laxajeclaawdaa kagama tagtida waad heeminaysa ama waad fiiqsanaysa marka intaasaada ugu sii udgoon badanba macnaha daabica iyo dareenka uu leeyahay sharaabka halkaa lagu hayaa wuu ka duwan yahay ka halkan oo ka halkan waxaa macruufa qofkii oo aada u jecel ubaha raadanba ayaa marka uu cabuu dhergo dadka qaar baa sida dee usii kala ducufsan yihiin aan karin ba inuu gacanta ku durkiyo in saa isu tiriyo lugta ku durkinaya macnaha wuu nacayaa qofki wuu nacayaa ama inaga ururiya buu le inaga qaada haa xafashka iyo xashiishka inaga gura haddaba dharagnaya wuu nacay qofki laakiin khitaamuhu miskun intii ugu dambaysay baa u macaan oo udgoon ayaa ilaahay baa yidhi wafii daalika barwaaqada isku raday falyatanaafasilmutanaafisuun kuwa tartamaya ha u tartameen waxalla wixii khayr ahe jannadaa lagu helayo waxa weeyaan wax loo tartamayo saa darteed baa culimo badan ay qabaan qaacidada ah al-iithaaru fi lqurabi makruuh wa fii gayrihi maxmuud waxalla wixii jannada lagu mutaysanayo maadaam ilaahay uu yidhi u tartama isaga cid iskaga horumarin mayse waysadii safalawalkii wixii khayr lagu mutaysanayay intaba adaa u horeynaya leanna adaa ugu baahi badan markaasaa dee aayadii baa tan ah ha loo tartama baa la leeyahay waxa uu nabiguna leeyahy calayhi salaatu wasalaam safka hore iyo hadday dadku adaan ogaan lahaayeen waxaa ku jira dee waabay u qori tuuran lahaayeen macnaha waa tartan meelaan mudnaynba inaad cid iskaga horraysiiso weeye dadku wax badan bay u tartamaane halkaa ha loo tartama buu ilahayahy wafii dalika falyatanaafas almutanaafisuun wamisaajuhu waxaa lagu xawaasheeyey min tasniimin waa sharaabka tasniim laydhaah kii hore ku kasii macaan ayaa lagu macaaneeyey oo lagu idaamay caynan baa lagu daray yashrabu bihaa ay ka cabaan almuqarabuuna kuwa la soo dhoweeyey addoommaha ilaahay ka dhowey il ay ka cabaan oo hufan oo lahaadiyo wanaagsan oo miidahoo macaan taasaa lagu dhex daray tii hore misaajku waa waxa lagu dheehee lagu daro tasniim tasniimkiina waxa ilaahay uu ku fasiray waa il butaacaysa sharaab ka soo baxayo kuwa qaaliga ay ka cabbaan haddii dadka aada aragtay kuwa kalena eeg kuwa alla diidka ina aladiina ajramuu kuwii dembiilayaashaha kaanuu waxay ahaadeen ifkii markay joogeen min aladiina aamanuu dadka alla rumeeyeyba yabxakuuna ku qoslayeen macnaha ku jeesjeesayeen dadka mu'miniinta abay xaqiri jireenoo awliyada ilaahay ayay hoos u eegi jireen waidaa maruu bihim kolka ay mu'miniinta soo maraanna yatakaamazuun way isu iljabin jireen iljabin qamsiga tuujin waa la idhaahdaa waa xamasha un waxay mar sankaa wax laga xamta oo waa sanqasha marna isha oo waa iljabin marna afka intaba way noqotaa dabeetana iyagoo ag maraya marka ay ag marayaan mu'miniinta ayay is eegi jireen waa kuwan kuwii liitay saasay u xaqiri jireen awliyada ilaahay waana arrin aada u fool xun khatar badan ilaahay ka cadhaysiinaya qof kaa darajo weyn alla agtiisa kaaga dhow inaad hoos u eegto yaa ayuha aladiina aamanuu laa yaskar qawmun min qawmin casaa an yakunuu khayran minhum casaa an yakunuu khayran minhum walaa nisaaun min nisaain casaa an yakunna khayran minhun walaa talmizuu anfusakum walaa tanaabazuu bilalqaab إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا مركة النقضان إلى أهلهم غير هذا أما شقي كتجين أما سفر بي كتجين مركة سور غير كيسي والله انقلبوا وينقون ينفكهين إياغو أو إسقال قاضية فكهين إياغو إسعجبيي إياغو أو كبرية وحكو كبرية طاره سيئ مال كي سيئ أبد كي سيئ أهل كي سيئ أدومه كي أدومه ما يجريه xaasoo dhan intuu eegu leeyahy ma ninkaan la hadlaya ninkan waxaanoo dhan isku qoofalay nin lala hadlaba iyaduu yahay waidanqalabuu ilaa ahlihim inqalabuu fakihiin qofku markuu qariibka iyo cidlo taagany meel socdo iyo markuu dhex joogo dadkiisa dee waa kala dareen duwan yahay haddii markaa uu qof alla rumeeye yahay oo wanaagsanna waktigaasaanu aftaagin ee u ogaadaa isaga iyo wuxuu ka mas-uulka yahayba inuu ilaahay leeyahay ammaanada loo dhiibayna xisaabun ay ku kordhinayso kan kalena markaasuu afka taagayaa qaaluu innaa kunnaa qablu fii ahlinaa mushfiqiin mu'miniintu waxay leeyihiin war waxaynu mahadinay markaynu reeraheennii iyo xaasaskeenii meelihii dadkani ay kibri jireen markaynu inagu joognay mushfiqiin baynu ahay ilaahay baynu ka cabsan jirnay ilaahay baynu ka cabsan jirnay kanna ilaahay wuxuu ku tilmaamay markuu reerkiisa u laabto iyo waddankiisa wadankiisa kolkuu laabto gaalkii waa adiga arkaya afkuu taagayaao mar alla marka wadankiisa kusoo noqdo safar kasoo noqdaa buu leeyahay adduunyada innaga ayaa garhka hayna xaggeena usoo janjeersatay waxaasaanu samayno waxaasaanu samayno halkan waanu sii riixayna halkan waanu soo riixayna faakihiin ama mutacajibiin kibursa waidaa ra-awhum markay muuminiinta arkaan qaaluu waxay leeyihin ina haa-ulaa'i kuwa la rumeeyey ladaalluuna bay yidhaha way ambadeen way ambadeenoo waa dad ibu socdahoo aan horumar lahayn way hadheen ayay yidhaaheen dabaqadaha liita weeye adaalluuna weligii gaal saasuu islaamu xaqiraya allana wuxuu idhi wamaa ursiluu lama dirin kuwan gaalada calayhim xaafidiina iyagoo mu'miniinta ilaalinaya ilaahay muu odhan inii ilaaliya arrinkooda iyo camalkooda iyo araggooda ka warhaya lama odhan dar loo dirayba may haynba wamaa ursiluu calayhim xaafidiin wamaa ursiluu lama dirin kuwan noocan u faaqidaya u faalaynaya ilaahay awliyadiisa xaafidiina calayhim iyagoo ilaalinaya ii ilaaliya ilaahay muu odhan maxaa daba dhigay baytooda eegaa falyawma maanta buu ilaahay waa maalinka dad kala baxay aladiina aamanuu kuwii alla rumeeyey min alkufaari yadxakuun waxay ku qoslayaan gaalada gaaladii bay ku qoslayaan cala laraa'iki sariira dushood bay yanduruuna eegayaan iyaga laftoodiibay eegayaan suuratu saafaat baynu kusoo marayn ninkii qariinka ahaa ee lahaa bal ila eega mid qariinaan ku lahaa adduunyadii fadalaca faraahu fii sawaa'i ljaxiim qaala tallaahi inkita la turdiin haddii aanan dee ilaahay nicmadiisa aanan haynin halkan aan ku dhici laha calaa laraa'iki yanduruun iyagoo raaxaysanaya maanta halkaa ka eegaya hal huwiba qad huwiba waa la abaalmariyey alkufaaru gaaladii maa kaanuu yafcaluun camal waxay samaynayeen baa lagu abaaliyey camal wixii ay samaynayeen jazaa maa kaanuu yaksibu yafcaluun camalkay samaynayeen abaalkiisiyo naarahana kaasaa ilaahay uu geliyey saasaa loo tilmaamayoo adduunka dadku siday u arkaan in loo kala sarreeyo inaanay aakhiri ahayn baad aragtay qaar isu haysta inay sarreeyaan baa hooseeya qaar la moodayo inay wanaagsan yihiin baa xun dadku saasay u kala baxeen suuratu linshiqaaq iyaduna waa ka agdhowdahay uun suuradaha hore isbeddelka dee caalamka iyo insaanka iyo abaalmarinta iyo aayaadka ilaahay intaasun bay markaa ku waaninaysaa dadka intaasay ku waaninaysaa bismi illaahi araxmaani araxiim ida samaau nshaqat samadii markay dilaacdo samadii saa u wanaagsanayd habaysant kolka ay dildilaacdo wa adinat lirabbihaa ilaaheeda ay ka tala qaadato ogolaato amar buu siiyey wa xuqat lagaga dhabeeyo dilaaca laftiisa lagaga dhabeeyo wa idaa waktiga alardu dhulkii muddad la kala bixiyo wa alqad ay soo tufto oy soo tuurto maa fiihaa gudaheeda wixii ku jiray ayay soo tufi wa takhallad ay ka saafi noqoto wixii gudaheeda ku jiray oo dhan way iska soo wada dallacday wa adinat lirabbihaa ilaaheedii bay markaa ogolaatay wa xuqat waana lagaga dhabeeyay xaqa lahaa an tutiica rabbaha garb bay u noqotay inay ilaahay ka tala qaadato xiina dalik cindaidin latubcatun wakhtigaa waa laydin soo saari waa laydin abaalmarin waktigaasaa suurtil afuufi jawaabku waxyaabaha mid ka mid unbuu noqonaya xaaladdu waa sidaasoo samadii baa isbedelkani ku dhacay dhulkiina isbedelkanaa ku dhacay tacliiqa ilaahay uu raaciye waxa weeye mid walba wuxuu raaciyey wa-adinat lirabbiha waxuqat idnigu waxa weeyaan ilaahay bay aqbashay ila marka horeba qaalataa ataynaa daayiciin waxa ilaahay uhi yimaada oo sidaan doonayo noqda dhulowna adigu saan doonayo noqdo cirowna saan doonayo noqdo markaasay idhaha ilaahay ku aqbalay waa markii hore la dhisayay ee ilaahay uu habaynayay iminkana wuxuu idhi kanowna kala bax oo isbedel oo sidaa u haraaciy oo wixii hoostana soo dallac aduguna bannaan noqo cirkiyowna dildillaaca waaya labadiiba ilaahay bay aqbaleen waadinat lirabbiha waxuqat marka waxuqat waa dee gar bay noqoto xaq bay noqoto inay ilaahay adeecdo oo insaanunbaa waxaa la arkay un jin iyo insi wax ilaahay khilaafoo diida waidal ardu muddat marka dhulkii la kala bixiyo marka hore waxaa kala asturayo tuuraha u yeelayay iyo taagtaaga burahay ahaayeen buribaa meesha ka baxaya markaasuu ilaahay dhulkii ka dhigi qaacan safsafan meel siman laakiin aan cidina sahansanayn way isku siman tahaye dowladina jasiirad kama sahaminaysa iyo badrool ay ka qodo qofna baroor kama goosan karo waa meel bannaan laakiin aan cidi faragelin karayn waxay soo tuurtay wixii gudaheeda ku sugnaayoo markaasay khaali ka noqotay ka madhnaatay oo naarihii ku jiray meeshuu doonuu ilaahay keenayay biyihii ku jiray ilaahay baa ka shubay ciddii ku dhaxaastay dabaddaa ilaahay u keenay waaginad lirabbihaa uxuqad yaa ayuha alinsaanu ina bani aadamow innaka adigu kaadixun waad camal falaysaa dadaalaysaa ilaa rabbik ilaa aad ilaahay la kulmayso kadxan camal baad oda ah iyo tacab fa mulaaqiihi waad la kulmi camalkii markaad la kulantana dee labadan soo socda midunbuu noqon mid loo aayo iyo mid araxda laga jabo kaadix waa run weeye kadxigaasaynu ku jirnaa maad aragtay qof nasanaya ma jiro gebiga adduunyadu waa kadxiga marka uu qofku soo dhasho qaylada uu bilaabo ayaa ku xigaysaa marka sakaraadka uu qabto waa kanoo wuu kufayaa wuu kacaya ilmihii yaraa wahintaasuu ku jiraa waxbuu kala gartay dabadeedna aakhirkii isagaaba takliifi fuushay waxbarashuu sameeyey bal ka sooqa muddo dheer buu dabeetana waxbarasho ku jiray soddon sano dheh ilaa soddon jir uu gaadhayay ilaa afartan jir uu gaadhayay halkaasaa dabeedna wuxuu isku dayey inuu shaqaysto wuu shaqeeyo waa kan gucleeye wax ururiyey markaasuu kasoo qaaday wuxuu ururiyey haddana labaatan sano afartan ilaa labaatan waxay noqotay lixdan cumruqaalibkiina waaba saddex iyo lixdan isagio halkaa jooga oo wixii ururiyey ayaa la yidhi howlgab baa tahay waa waktigaad fadhiisan lahayd waa waktigii wax cuni lahaa hadduu doono macaan baa ku abuurmay dhiikar baa ku abuurmay xanuuno kala duwan buu qaaday wixiiba wuuba calfan waayeyba marka odayga ka daaya unbay noqotay oo yaryarku ha u cuneen waa wixii uu qofkana wax usoo bartay waa wixii hadda waa kii dadaalaybe kadxiga dariiqada u marayba kullu dalik wuxuuna tusinaya anu rafaadkeeda iyo tacabkeeda marka hadduu qofku wax cuno wuu ku rafaaday hadduu seexdo wuu ku daalay dhan walba u kaxee raaxadeeda waxaa ka dambeeya daaru iyo kadxi unbaa ka dambeeya maba lagu nastaba fa mulaaqiihi waad la kulmaysaa camalka aad ku tabcayso weligiiba ha ordo camalkaasi labadan dhaafi maayo soo socda faamaa man uutiyaka la siiyo kitaabahu biyamiinihi midigtiisa laga siiyo fa sawfa yuxaasabu xisaaban yasiiran hadhow baa la xisaabi doonaa xisaab fudud wayanqalibu ilaa ahlihi reerkiisu u noqon masruuran isagoo faraxsan laga farxiyey oo ismafcuule isaga oo laga fa laga farxiyey xisaab fudud baa la xisaabin ehelkiisiina wuu u laaban doonaa ehelkii adduunyada maaha adduunyadii uma soo baxayo laakiin waa ehel u gaarahoo lagu sheego xururcina oo jannada ugu diyaara kuwaas uu hoyanaya xaggaas u caraabay nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ihi man nuuqisha alxisaab cudib xadiidkii saxiixa ahaa qofka xisaabta lagu adkeeya waa la cadaabay caaisha su-aal bay weydiisa waxay tihi sawka ilaahay yidhi fa sawfa yuxaasabu xisaaban yasiira ee xisaab fudud sheegay wuu ka qanciye oo waxau ihi addoonka mumin dalika alcardu buu ihi horta kaasi waa bandhiguuna xisaab ma aha addoonka mu'minka ah ilaahay wuu soo dhaweynayaa kanafkiisu saarayaa dabeedna wuxuu leeyahy waxaasoo maad samayn maalin hiblaayo waxaa ma samaysay ha waxaa ma samaysay ha qofkii u dhagataagayaa markuu silaa halaagsanba gooxanoo dembi kol hadday soo urureen ilaahay oo miyaanad ii dhaafay markaasaa ilaahay wuxuu leeyahy adduunyadiina waan kugu asturay imakana waan kaa dhaafay macnaha si ay farxaddu ugu sii badato qofkan mu'minka dabeetana taasi waa bandhiguunoo qofkan unbaa ilaahay uu dareensiinayaa nicmada uu siiye dembi dhaafka ah ee xisaab ma ah waa bandhigaasu waamaa man uutiya kitaabahu waraaa dahri qofka kitaabkiisii laga siiyey dhabarka dabadiisa bidixdiiba way sii dhaaftae fa sawfa yadcuu hadhowbu u yeedhan doonaa hubuuran halaag waa hubuuraa buu odhanaya halaagaygiiow haddaad meeluu niman lahay baroor halkaasay ku dhammaatay dadunbaa iska baroortee baroore halkaasay taallaa hubuur waa halaag wayaslaa saciiran naarta saciira laydhaa buu geli waxaa lagu sababeeyey inahu kaana isagu wuxuu ahaa fii ahlihi reerkiisii ifka marka uu joogay masruuran mid faraxsan markuu ifkii joogay innaba aakhire iyo alla horjoogsigiisa kamuu cabsanay waliman khaafa maqaama rabbihi jannataan innaba aakhiro kamuu sii warwarin oo kamuu cabsanin oo cabsi lamuu ilmaynin oo cabsi lama jiidhaco marnaba laakiin mafsuud buu iska ah mafsuudnimada lama diidane waa mafsuudnimo ay wehelinayso dee aakhiro oo qofku aanu rumaysnayn iyo isagoon cadaab ilaahay iyo rabbi marna ka cabsan tanaa kugu daliila ilaahay baa yidhi innahu isagu kan gaalka ahay danna wuxuu maleeyey anlan yaxuur inaanu soo noqonayn anlan yarjica ila ila alxayaa inaanu soo noqonaynin nolol ayuu mooday ducadii nabiga ahayd allaahuma inii acuudu bika min alxawri bacda alkawr ilaahay waxaan kaa magan galay dib u noqosho ka dambaysa horumar kawrku waa intii aan horu maray ilaahay ow inaan dib u noqdo ayaa kaa magan intii aan daacada iyo aqoonta iyo fahamka iyo dadaalka intaan ilaahay ka horumaray ilahay dib haya celin balaa uu soo noqonay ina rabbahu ilaahiisi kaana wuxuu haday bihi isaga basiira mid arkaya ilaahay baa arkaya ilaahay baanu ka libdhayn oo arkaya soo celiyo oo nooleeya falaa uqsimu waxaan ku dhaartay bisha faqi casaanka qoraxda arkayseen intay libidho kolka casaan yari inuu kasii bidhaamo iyadoo dar kale haddana sii dul maraysoo muuqata marka idinka idinka qarsoontee qoraxda iftiinkeeda a ogeydeen shafaq uu ka hadho ashafaq waa cascasadii xalayta aynu soo marayn halkaa casaankeedii kolka sii bidhaamo wallayli habeenkii baan ku dhaartay wamaa wasaqa iyo waxa uu daboolo koobsado jamaca wadamma waxa uu daboolo wa min shari gaasiqin idaa waqada wamaa wasaqa markaa waxa uu daboolo oo dee makhluuqaadka ilaahay ka mid ah walqamari dayixii baan ku dhaartay marka dee waxay tilmaamaysaa kolka hore casaan baa lagu tilmaamay haddana madow baa lagu tilmaamay kusii xiga walqamari dayixii baan ku dhaartay ida tasaqa marka uu dhammaystirmo kaamil noqdo wuu korayaa korayaa balo fiirso la jaan qaad bar hadda aayaadka ilaahay cajiibka leh siduu u yaraa yaraa yaraa unbaad xaggan ka eegtay bariga isagoo mursoo yidhi oo afar iyo tobnaad shan iyo tobnaadoo buuxa ida tasaqa markuu kaamil noqdo la tarkabunna waydin fuuli mari doontaan dabaqan jaranjaro oo can dabaqin jaranjaro ka dambaysa bacda dabaq dabaqan bacda dabaq marxalatan bacda marxala jaranjarooyin kala duwan baydin mari doontaan buu lahay ha u haysanina in xaaladiinu si qura noqonayso markii hore si qura maydaan ahayn marka dambena si qura noqon maysaan isbedeladiinaa badan halkaa caga dhiganaysaana waa imaa ila aljannati wa imaa ila annaar labadaa midunbu qofku deegaanu noqonaya inta ka horaysa laakiin wuu soo soconaya marka dabaqan can dabaq waa xaalan bacda xaalin oo dee qofku markuu uurkii hooyadii ku jiray marxaladuu marayay ifka markuu yimina marxaladuu marayay oo marxaladahaasoo ma aha oo qura tii yaraantii iyo dhallinyaronimadii iyo odaytinimadii qura laakiin mar wuxuu ahaa qof faraxsan mar murugaysan mar qaniya mar faqiira mar daciifa mar qawiya marxaladahaasoo dhan buu maray famaa lahum maxaa u sugnaadee laa yu'minuuna ilaahay aanay u rumaynaynin iyagoo aayaadka cajaa'ibka badan arkaya wa idaa quri'a calayhim alqur'aan qur-aanka kolka lagu dul akhriyana laa yasjuduun ma sujuudayaan kolka aayaadka ilaahay lagu dul akhriyana sujuud ma yaqaanaan oo aayaadku waxba uma kordhiyaan shucuur iyo dareena marka lagu dul akhriyayo waidaa quri'a calayhim alqur'aan laa yasjuduun waa eed ay leeyihiin wey qofka laakiin mu'minka ahe aayaadka ilaahay isma weydaariyo iskama dhagamariyo laakiin qalbigiisa u dhacaan balka kaalayo aladiina kafaruu kuwii gaaloobay yukadibuuna way beeninayaan aayaadka ilaahay iyo qiyaamahaaba wallahu aclamu ilaahayna aada buu ogaanayaa bimaa yuucuuna waxa ay weelaynayaan bicaagu waa weelka bimaa yuucuuna awcaa bimacnaa akfaahu waa wixii uu qariyey ilaahay unbaa la socda waxa laabta qofka ugu jiruu ilaahay ogsoonyo on ka qarsoonayn fabashirhu waxaad ugu warantaa bicadaabin aliim cadaab kulul ugu bushaare cadaab kulul bushaarada had iyo jeer waxaa la ydhaha wixii khayra laysu warramee nooc ku-digashaa weeye tani balaayo lagu idhaahdo ugu bushaaree wuxunay ka dhigan tahay waa digasho ila aladiina aamanuu wacamiluu saalixaat dadka iimaan iyo camal fiican falay mooyaane kuwaas iyagoo cadaab waa ka durugsan yihin lahum waxaa u sugnaaday ajrun abaalmarin hayru mamnuun hayru mamnuuc aan loo diidayn abaalmarin aan loo diidaynin ilaaha boqorka ay u diyaariyey oo xaasil u ah ayay leeyihin dad iskuma jira saasay u kala baxeen suurat lburuuj oo suuraddii shan iyo siddeetanaada iyaduna labayo labaatan aayadood suurat lburuuj waxa ay iyaduna ka warramaysaa un inay soo bandhigto imtixaanka qofkan mu'minkaah uu marayo inta uu ifkan joogo ifku ifkan intuu joogo imtixaanka uu marayo isaga oo ilaahiisa raalli gelinaya tusaalena way naga siin doontaa dadka markaa imtixaankaa ku sabraa abaalmarinta weyne ay leeyihiin ee wanaagsan qaaliga ah ayaa ilaahay uu sheegayaa suuradda qaybteeda dambena alla awoodihiisa ayay soo bandhigaysaa wax badan ka tilmaamaysaa iyadoo taa macnaheedu uu yahay waxaan ilaahay uu yaboohay ee awliyadiisa imtixaanka adduunyada ku sabray uu yaboohay uu kalaa kuma adka waayo awoodihiisu baa kuwaa muuqday arkaysaa bismi illaahi araxmaani araxiim wasamaa'i baan ku dhaartay buu ilahay yihi cirkii daati lburuuj xidigaha lahayd xidigaha u saaxiibka ahayd walyawmi maalinkii baan ku dhaartay almawcuudi ee la yaboohay washaahidin markhaati baan ku dhaartay wa mashhuudin iyo mid lagu markhaati yahay intaasaan ku dhaartay qutila waxaa la nacdalay asxaabu lukhduud qoladii godadka qoday ee u saaxiibka ahaa kuwa waa la nacdalay ilaahay baa nacdalay annaari asxaabi annaar qoladii dabka godka ku shidaya naartii alwaquud ee huray daati alwaquude ee huraysa saa u holcaysa daati alwaquud sidaa dabku uga u godkii dabku saa uga baxay dabkaa ciddii shiday ee muuminiinta u shiday alle waa nacdalay burjiga xidigana waa noqonaya fooqyada iyo qalcadaha waaweyn ee dhaadheere la qurxiyena waa noqdaa allah yidhi aynamaa takunuu yudrikkum lmowt walow kuntum fii buruujin mushayada buruuj qalcado adag baa ku sugnaatay marka xidigahana waa noqonayaa waaweyn manaasishooda iyo meelaha ay meerayaashaasi marayaanna waa lagu tilmaamaa labadaba ilaahay baa u sameeyey alyawmu almawcuud waa maalinka qiyaamaha ilaahay baa addoomaha u yabooho inkasta ha iska dhega mariyeen qaar badan oo ka midihiye ma gafayaan washaahidina waa mashhuud maadaama ay yihiin laba ismi oo nakiro ah muxuu yahay shaahidku muxuuse yahay mashhuudku axaadiista qaarkood qaar way sheegeen laakiin dee culima culimada waxyaaba badan bay ku fasireen ilaa lix iyo toban qowl ayaynu odhan karnaa ayay ku sheegeen waxaase soo koobaya wixii markhaati noqon kara iyo wixii markhaati lagu noqon karaba wax u diidaya in lagu fasira ma jiro shaahid iyo mashhuud maalinka jimcaha iyo carafo waa lagu sheegay oo mid waliba markhaatina wuu yahay dadkuna goobjoog bay yihiin dhexdiisa shaahid iyo mashhuud maalinka qiyaamaha qofkuna waa mashhuud oo waa lagu markhaati xubnihiisuna waa shaahid malaa'igta laftigoodii baa shaahida qofkuna waa mashhuud rusushii baa shaahida qofkuna ummaduna waa mashhuudun calayhim mashhuuduuna calayhim wey fakayfa idaa ji'naa min kulli ummatin bishahiid waji'naa bika calaa haaulaa'i shahiida wakadalika jacalnaakum ummatan wasatan litakunuu shuhadaa cala annaas ilaahay waa shahiid ummaduna waa mashhuudun calayhim qul ayu shayin akbaru shahaada qul illaah marka shay kasta oo maalintaa khalqiguba labadaas uu qaybsan yihin intii halkaa isugu timi maalinkaa imaa shaahid wa imaa mashhuud inuu yahay mid markhaatiya iyo inuu yahay kii lagu markhaatigayay khalqiguba saas uu qaybsamay maalintaa qutila asxaabulkhduudi qoladii waxaa la nacdalay godadka allaha nacdalo nacdashuna waa cadho ilaahay dusha looga tuuray qisay aayad aayaadku ishaarayaan dhowrkan aayadood ilaa laga gaadho aayadda sideedaad wamaa naqamuu minhum ilaa yuuminuu billahi alcasiizi alxamiid qisadaasi saxeexay ku sugantay saxeexu muslim qisadaasi waxay ahayd uu nebigu ka warramay calayhi salaatu wasalaam muuqaalkeedu uu yahay laga faa'idaysanayaa qofka muuminkaa inta uu ifkan joogo in uu ku wajahaya dagaal adagoo cadowgii shaydaanka ah dagaalka haddaanu u sabrina imaan xajisan kari maayo qisadu lama sheegin meesha ay ka dhacday iyo ninkan boqorka ahay qoladu haatoona rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxaa jiray buu ihi ummadihii hore nin boqoroo jaa'irah mar walba mid afka taagoo kibro awoodda ilahay uu sidii ku kibraa u badan yihi ninkaasi sixirlu lahaa ka agdhow waayo maamullada had iyo jeer aafaysani sixirka iyo falka iyo khuraafaadku agtooda kama durugsanaa leanna shukuug baa ku xeeran xaq aanay lahayn inay haystaan oonay ehel u ahayna way dareensan yihin dabeetana waxbay yar dhuulaasayaan wax ka hoos toosaa inuu jiro iyo in kale warwarkaasaa yarahaya waayo qofka aanay duminaan hayne dee saalixa uu iskaga tegi laha uu nasan laaba ninkii markii uu sii gaboobayay buu ihi cidaan kuu bara sixirka kaad nin dhallinyaroo fariidaa la keenay oo ninkiibuu dabeetana u tegayao kaa dhalinyaradii sixirku kasoo baranayay sixirka barashadiisuna dee waa xaraam aayaadka boqolaade boqol iyo saddex meelahase suuratulbaqara say sida ilahay uu kaga warramay ninkaa dhallinyarada ahay markuu kaa sixirlaha kasoo baranayu kusii socdo nin suufiyo meel ku qalaaweyna uu sii maraa suufigaa isaga ahi dee diintu u sheegaayoo cibaadadiisu arkayoo waxbuu ka faa'idaystaa kii sixirlaha ahaabaa dareemo yarkan inuu meel soo marayo wuu garaacay ama waa ciqaabo waxau yihi xaggaad ku habsaanta reerkiina way qabsadeenoo waxay dhahan xaggaad ku habsaanta arrinkii wuu suufigii u sheegoo suufigii baa yidhi haddaba labadoodun isu dhiidhiibo kolka reerku ku idhaan xaggaad ku habsaantayna kii waxi barayay dheh isagu markuu ku weydiiyana reerkii dheh labada isku xawiloon farsamadaa hadduu sheegay arrinkiisaa muddo uu ku wadayna maalintii dambaa xayawaan weyn oo daabad lagu tilmaamayba waddadii xidhay noocuu doonayaba ha ahaado mid ilaahay un wax ka wado ama wiil ha ahaato ama maroodi ha ahaado yarkii munaawaraad buu sameeyey waxau ihi ilaahayow hadduu suufigu hagaagsan yahay maashaa dhagaxaasaan ku tuuraya khaaraji hadduu sixirluu hagaagsan yahayna dee ha qarajin dhagaxiibuu ku tuuray dabeedna waa dhintay qaal xayawaanka dadkiina meeshii bay iska mareen wuxuu u yimi ninkii suufiga ahaa ee waxbaray dee uu ka faa'idaysanayay arrinkiibuu sheegay wallaahi inay yahay arrinkaagu maanta darajo saraabu gaadho adiga adayga mustawa sarreeyo karaamaad leh buuli oo wax laga aqbalay oo dee dadkii waddada u baneeyey laakiin waxaan kuu sheegaya satubtala waa lagu imtixaani doonaa mar haddii qof karaamaad iyo wilaayo iyo wanaag ilahay uu siiye lagu arko waa laga daba qayliyaae in lagu hayo ogow ninkii yaraa karaamaadkii ilaahay uu siiye welibu aayaddan way sii bateenoo dadkaabuu daweeyeyba mid indhala iyo mid baras qaba iyo nin isaguna indhaalo ahaa mustashaar ama la taliya ahaa ninkii madaxda ahaa ayaa u yimi wuxuu ihi waxaan doonaya inaad indhaha ii bixiso ilaahay baa indhaha bixiyay alla rumee buuri aniguna dee waxbaan kuu farsamayno markaa ilaahay baa ku caafiyay shardigan kuu xidhay ilaahay rumee ilaahay buu rumeeyo waa shahaaday isna wuxuu farsameeyo indhii baa u baxay isagoo indhaqabo tallaabsanayo boqorkii ku noqday waar sidee indhuhu waar dhakhtarkan ku jeexay muxuu ahaa buuri tan cajaa'ibka ah ku jeexay wallaahi ilaahay baa ii jeexay buuri indhahaas ama ilaah kaloon aniga ahayn baad lahayd buui waa sideeso adiga iga hoos kacay ilaah adigu ma tihide aniga iyo adigaba iyo ummadada ilaahay baa inoo wada ilaaha buuri dhab baa la siiyo haddii la garaacayna yarkiibuu tusiyey yarkiina la garaaciyo wuxuu sii tusiyey suufigii saddexdoodiiba waa la figeeyo labadii iyaga miishaar baa lagu kala jeexay ninkii suufiga ahaa iyo kii indhuhu ay u baxeen dee mustashaarka ahaaba yarkiina intuu koox u dhiibay ayuu yidhi halkaa buurtaageeyo dhakadeeda kasoo tuura hadduu aan shahaadadan iyo ilaahan uu sheegaya ka noqon waayo meel dhexe markuu sii marayo ayuu ki yaraa khalaaweeye wuxuu ilaah kuwan igaga filow ilaahay baa kuwii kala tuuro khaarajiyey isagoo lugaynayu ninkii madaxda aha kusoo noqday koox kaleu dhiiba wuxuu ihi badda uun baalkaa yar hurigaa yar saar oo marka aad geysaan badda dhexdeeda ku tuura markuu in yar socday ayuu ilaahay baryayoo bahalkii iyagiibuu la libdhay isagiibaa soo noqday wuxuu i waray dili kari maysidee hal tusaalun baan ku siinayaa si keliyood igu dili karto ninkani fidaa'i buu noqday baa la ydhaha culimada had iyo jeer tilmaamo in qofku uu naftiisa hurayo daliiladay soo qaateen bay ka mid ninkani naftiisii waxa uu u huray si dadku ay alla u rumeeyaan ay muuminiin u noqdaan ay naar uga badbaadaan dadka intood maalin soo ururisay iyadoo la wada tuban yahay geedkaa igu tiri oo igu xidhleebkaana qaad dabeetana waxaad leedahay bismi illaahi rabbi alghulaam ninkan waxaan ku tooganayaa si kale ku dili kari waaye ilaahay magaciisaan cuskanaya markaad leebkaa igu rido waan dhiman doonaa sidii waaye dee kol haddii wax iga kaa dilaya un lahayo waan samayn buu yihi taasoo dadkii isugu yeedhiyo kii yara halkiibuu ku farsameeyo leebkiibuu ku tuuray isagoo le bismi illaahi rabbi alghulaam bismi illaahi rabbi alghulaam ilaahay ilaahay uu diidanaa bisinkiisiibuu cuskaday ilaah wadaa dili kara un weeye kan sidiibuu yarkii ku dhintay dadkiina waxay idhahaan aamanaa birabbi alghulaam kol hadduu ilaahay yarkan dilay annaguna ilaahaasun baanu rumaynay wax dila waxna nooleeya ilaahaasun baanu wada rumaynay fidaaigaasu isaguna noqday dabeed waxaa dhacday mustashaariintiisi iyo kuwii la talinayay baa yidhi war wixii aad ka cararaysay baa kugu dhacay dada shahaatay baad ka cararaysay way farabateenba way ka dartay maxaynu yeelnaa wadooyinka suuqa dhexdiisa townkaa wadooyinka waaweynun godad qarkooda ha laga qodo dabna ha lagu shido qofkii meesha marayaba ha loo gacan haadiyo ilaahaa hadduu sheego dabkaasuun ha lagu rido hadduu diidana ha iska dhaafo kol hadduu ilaahaa sheego waa irhaabiye ha laga takhalusa bay dhaheen markaas halkaa ha lagu rido marka ukhduudkaasi waa godadkii la qodayay annaari daati alwaquud waa dab huraya oo holoc badan baa ka baxaya idhum calayhaa qucuud waxay tilmaamaysaa waa muuqaalkii cajiibka lahaa ee foosha xumaa ee dulkan barhuureen sidiibaa dadkii loogu gurayay loogu gurayay markii dambe waxaa timi bu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam gabadh inan yar inan yar sidata iyadoo ilmaha u baqaysa markii ay dee shahaadatay layidhi gal ee hore loogu riixay iyadoo ilmaha u baqaysay dib isu taagtay naxariistii hooyaa qaaday ilmihii yarabaaba hadlayba waa carruurta hadashay marka la tirinayo ayaa kaana lagu daraa wuxuu ihi hooyo hore u soco innaki cala alxaq xaq baad ku sugantahay ha joogsanine halkani waa markii mawqifka la xaqiijin lahaaye waa cinda ixqaaqi alxaq xaqiiba xaqiiqo noqonaya casharra bixiyo hore u soco iyaduna sidiiba ugu dhacday dabeedna taasa qisadu ay aayaadku ishaarayaan waa taa hadday wuxuun tusinayso waxay tusinaysaa qofka muuminka ah ee diintiisa ka run sheegaya ee aan isyeelyeelaynin ean sagagarka ahayn runtii sida loogu jahaysan yahay iyo gaalku inaanu kacaga dhigayn iyo inaan loo ogolaynba taa laftigeeda inuu ka run sheego maantana wasadaqa allah waynu arkaynaa caalam lislaami maanta dawladda tidhaahda annagu shareecadda islaamkaanu isku xukumayna oo dasaatiirta wadcigaana waanu dhigaynaa xeerarka qarbiga iyo barigana waanu dhigaynaa maxaa dhacaya maxaa dhacaya maaha hadday doonayaan cid kale kuma xukumayaan gaalo inay ku xukumayaan sheegi maayaan inay meel kale u duulayaan sheegi maayaan mujarad maxkamadaha ina kitaabka qur-aankaanu dhigaynaa bay odhanayaan dabeetana cunaqabatayntii baa halkaa laga bilaabayaa ee waa irhaab oo waa balaayo oo ima wa ima inay ka takhalusaan iyo in laga takhaluso ilaahay baa waxau ihi id wakti ka waran hum kuwa mujrimiinta ahi calayhaa naarta dusheeda qucuudun ay fadhiyeen ay yuurureen jidkooyn bay ahaan dhurjiif wahum iyagu calaa maa yafcaluuna bilmu'miniin mu'miniinta waxa ay ku samaynayeene foosha xun shuhuud goobjoog bay u haayeen wamaa naqamuu minhum kagamay aar goosanin oo ugumay cadhoonin ilaa an yu'minuu inay rumeeyeen mooyaane billaahi ilaahay allihii alcasiizi wanaagsanaa alxamiid ee mahadda lahaa awood iyo mahad ilaahi lahaa unbay dadkaasi rumeeyeen ashahaadadaasaa laga raacay tashbiihu dam tashbiihu lmadxi bimaa ta'kiidu lmadxi bimaa yushbihu dam baa la ydhaha fi cilmi lbalaaq macnaheedu waxa weeye shay aan eedba ahayn ayaa lagu eedeeyey arrinkooda halkuu gaadhsiisnaa siday u wanaagsanaayeen nimankaasi ay bilaa dembiga u ahaayeen balka dembi looga dhiga ashahaado iyo alla rumayn iyo iyo hagaag ay dadkani hagaageenee ilaahay ku tooseen kiiskoodu kaasuu ahaaye ma u malaynaysaa markaa adigu adaa lagu dhiba inay eedaysan ee lahaayeen kuwaasi eed lagu dhiba miyay lahaayeen dee mayabaad horay ka leedahay kol haddii intan un looga dhiga eed dee tan eedba maahe waa intii insaanku abuurnaaba halkaa weeye wamaa naqamuu minhum ilaa an yuuminuu billahi alcasiizi alxamiid aladii ilaahay lahu u sugnaaday keligii mulku samaawaati waalardi lahaanshaha samooyinka iyo dhulka allahu calaa kulli shayin shahiid ilaahay baa markhaati kaa wixii cid walba wallahu ilaahay calaa kulli shayin wax walba shahiid goobjoog buu yahay oo markhaati buu ka yahay ina aladiina fatanuu kuwa cadaabay almu'miniina waalmu'minaat ragga iyo dumarka ilaahay rumeeyey kuwa cadaabay uma lam yatuubuu ee aan ka toobad keenin gaalnimada noocaas iyo dilkaa falahum waxay leeyihin cadaabu jahannama naartaa cadaabkeed ay mutaysteen walahum cadaab lxariiq walahum waxay leeyihin cadaab lxariiqi cadaabka wax gubaya ina aladiina aamanuu wacamilu saalixaat iimaan iyo camal wanaagsan kuwa isku darayna lahum waxa u sugnaaday jannaatun beero tajri min taxtiha alanhaar hoosteeda wabiyaalay saa u qulqulayaan dalika alfawz alcadiim kaasina waa liibaan weyn cafwan dalika alfawz alkabiir kaasina waa liibaan aada u weyn liibaan aada u weyn oo la helo weeye jannadaasi hadduu qafuun doonayo horumar ina badsha rabbik ilaahaaga qabashadiisu la shadiidun way daranta ilaahay qabashadiisa ha ugu talagelin tawmadaha oo kale innahu ilaahay huwa isagu yubdi'u isagaa bilaaba abuurka khalqiga iyo wax waloo abuurayaba wa yuciid waanu soo celinaya sidaasaa la ysugu cad sidaasaan loo kala reebi karayn awooddii khalqigan marka hore abuurtay halkeedii weeye iyadun baa soo celin ka qiray marka hore inuu ilaahay abuuray yudiini marka dambe wa yuciid saasay isugu cadfan yihin oo huwa ilaahay alghafuur ka dembiga dhaafo weeye alwaaduudu ka jecel weeye addoommaha waa wanaagsane saalixiinta ah awliyadiisa ilaahay wuu jecel yahay ina aladiina aamanuu wacamilu saalixaati sayajcalu lahum araxmaanu wuddaa ilaahay baa wuxuu malaa'igta u sheegaya oo mu'miniinta wuu sheegaya inuu hebel jeclaaday hala jeclaado ee markaa iclaamka galaysa iyo warbaahintiisa dul carshi carshiguu ilaahay leeyahy almajiidu weeye ilaahay kii ammaan leh ammaan buu ilaahay leeyahay dulcarshi almajiid maadaamuu ismigu marfuuc yahay ka hore ayuu markaa u yahayeen mudaaf uu yahay mudaafulayga sifowma ilaahay waa kii ammaan wanaagsan facaalun kii samayn badan weeye limaa yuriidu wuxuu doono wuxuu doono ilaahay isagaa sameeya laa yusalu camaa yafcal wahum yusaluun addoommu wax kastay sameeyaan waa lagu daba taagan yihin ka kibre ilaa cid i weydiinaysaa ma jira ilaahay baa weydiin laakiin ilaahay wuxuu doono waa samaynayaa cidina weydiin mayso hal ataaka xadiiduljunuud ma kuu yimi xadiiduljunuudi ummadihii ama collaalkii tan soo maray ee awoodda sheegtay warkoodii fircawna wa thamuuda fircoon iyo reer samuud qolyahaa iyagaa collaalkoodii iyo wararkoodii makuu yimi dee u yimi nebiga innaga inoo yimi qur-aankeenna inooga warramay kuwaa iyo abaalkooda ilaahay baa ka warramay alam tara kayfa facala rabbuka bicaad irama daati alcimaad التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد حاكو حقا الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرساد إن ربك لبالمرساد تاسويتها الأمر والبعض قال كي هركن إمك كدن بمد والبلا بالمرساد إلهي دبقال كي بكترة كإلهي كدن بيا إلهي سو كدن بيا كبتي ما يلا بل الذين كفروا كوي قال في تكذيب بيان بكسوغين حق ما يرمين الله إلهينا من ورائهم حق ودن بي محيط وكوري علم وكوكوري أود بكوكوري وحوي دارنا يا مجره محيط وكوري تلك قال هو قرآن مجيد هو كان بينيين هو كان لقوا أخري يا قرآن مجيد وقرآن شرف بضن قرآن أمان لوي قرآن عدة قالت إلى أمان هلي سوي وإنه لذكر لك ولقومك في لوح محفوظ وحاوكو سوغي اللوح لإلالي كتاب لإلالي قرآن الله يرى اللوح المحفوظ أيوكو سوغي الله قسو قوريو إلى هاي وكاكانا سيو مدن وقلبه suuradan la yidhaha suuratu daariq oo suuraddii lixiyo sideetanaada iyadana aayadaheedu waa toddobiyo toban iyaduna wuxuunay tilmaamaysaa alla oo ku dhaaranaya awoodihiisa waaweyn insaankanoo la faallaynayo iyo soo celintiisa dambe oo ilaahay uu ku xigsiinayo iyo iyadoo rabbi uu ka warramay ammaanada insaankan loo dhiibay ee la doonayo inuu rumeeyo oo uu xaqiijiyo oo ah qur-aankan ilaahay iyo ammaantiisa marka halkaa waxaa kaaga muuqanaya inay suuradu dhowr arrimood uun u badan yihiin ugu horeyn insaanka in la faalleeyo kow wixii wax tusi lahaa ee indhaha u dilaacin lahaa ee ilaahay bari lahaa ee macrifo dhaba siin lahaa hadday yihiin aayaadkan la soo dejiyey iyo hadday yihiin aayaadka agtiisa yaalla ku qoran inuu labadaa aada u akriyo ile markuu addoonku ilaahay baranayo wuxuu ka dhex baranayaa makhluuqaadkiisa wuxuu ka baranayaa macrifada uu ka helayaa waxyigiisa saasuu ilaahaysa ku baranayaa وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد آية أي شيء والبكم وقنا يسوى آيات كامل مركوا سيابها القرآن كوانين يهرنتي تدك أو حوتس علينا بسم الله الرحمن الرحيم والسماء بان كل دار تيبا إلى هون صمدي والطارق إيو كقورة قليا وما أدراك محاك وقيسيي ما الطارق كقورة قليا وحوي النجم واحد الثاقب وآذ بداوين oo aada u iftiimaya oo warwaraya kuwaasaa ilaahay uu ku dhaartay in kullu nafsin maa kullu nafsin lamaa calayha xaafid naf walba dusheeda waxaa malag ilaalinaya duruuqu waa guuragalka waa kii nebigu ka digay calayhi salaatu wasalaam markuu sayga ama ninkan la hadlayay anlaa yadruqa calaa ahli laa yadruq axadukum calaa ahli midkiin hadduu safar ka soo galo xaaska iyuu kusoo guuragelin laakiin ha laga diyaargaroobo fariimaha soo diro oo inuu soo hoyan doono ha ogeysiiyo waa adaabta ummadda ay ku wada noolaanayso ehelkaayo haddii kale taas waxaa ka dhalan karaa in iyada iyo isagu midna aanu ku farxin marka duruuqa macayiisa kaas in kullu nafsin maa kullu nafsin naf neefsanaysaa ma jirta lamaa ilaa calayha dusheeda waxaa ahaaday xaafidun mid ilaalinaya qof kastaba waxaa dushiisa ah mid ilaalinaya kaa ilaalinaya waxa weeyaan dee ilaahay boqorkaa waaya ilaah boqorkii uu ilaalinaya malaa'iguu ilaahay u dirayna waa xaafidiin ina calaykum laxaafidiin kiraaman kaatibiina yaclamuuna maa tafcaluun lahu mucaqibaatu min bayni yadayhi wa min khalfihi yaxfaduunahu min amri illaah xagga hore iyo xagga dambeba gaad baa jooga heegan kanuu lagu fayliyey oo ilaalinaya yaxfaduunahu insaankiiba ilaalinaya min amri illah biamri illahi idinku ilaalinaya ilaahay baa yidhi shaqo kalaha ay qabanina kanuun idinku korjooga laga ahaado hala ilaaliyo waa kan isagu dee dhan walba gacmo u saydhay dhan walba u dhaqaajiyey kaasunbaa lagu fayliyoo la yidhi ninku ilaaliya lamaa calayha xaafid haddii lagu ilaalinayo oo imika raadar uu ku haysto maxaa habboon dee inaad isjirto oo wixii xuna rikoorka ku galayo dhan aad iska ilaaliso ilaa mar aana diyaar ahayn baa lagu soo dallacayaa mar aana diyaaru ahayn intii kombyuutarka ilaahay uu kugu soo dallaci lahaa imika iska jir falyandur ilinsaanu bani aadamka ha eega mima khuliqa waxa laga abuuray khuliqa waxa laga abuuray min maain biyo daafiqin soo boodboodi yakhruju ka soo baxaya min bayni sulbi dhabarka iyo wa taraa'ibi kalxamaha dhexdooda ha eego waxa laga abuuray mima khuliqa macnaha u fiirsado waxa laga abuuray ilaahay baa fasira waxa ui waxa laga abuuray biyo waa maa min maayn weliba in yaroo kamida mintu waa tabciidiya mudfadan kasoo baxday aabbaha iyo hooyada wax yaroo kamida ayaa laga abuuray dufuuqaas waa sida uu soo baxaya habka uu soo baxayo biyo soo baxayo aabihii ka yimo hooyadii ka yimo soo baxa wuxuu kasoo baxay sulbiga iyo taraaibka sulbigu waa dhabarka taraaibtuna waa kalxamaha lafaha sadriga iyo laabta meelaha ay soo marayaan way kasoo baxayaan iyagoo markaa xagga aabbaha iyo xagga hooyada u kala dhigan sulbiga iyo taraaibta marka tagoogii aabbaha iyo tafeenihii hooyada labadaasay kasoo baxeen halkaasaa ilaahay uu ka keenay dhiiggiisibaa qofka laga keenay dabeetana waa kaasoo halkaasaa la geeyay xubnaha taranka saasaa ilaahay ku abuuray tabaaraka wa tacaala inahu calaa rajcihi laqaadir inahu ilaahay calaa rajcihi insaankan halkaa uu ka abuuray soo celintiisa laqaadirun wuu karaa ilaa halkan uu ka keenayna inuu dib u soo celiyo wuu karaa yowma maalin buu soo celin tublaa la muujin doono asaraa'iru wixii qarsoonaay oo dhan baa dabadda la keeni waxalla wixii qarsoonaabaa ifka usoo bixiyo muuqan doona dadka ilaahay uu keenaya famaa lahu uma sugnaanin insaankii min quwatin awood uu isku difaaca haddii uu la hayste noqdo male walaa naasirin hiiliyana male aan ilaahay ahayn quwadu waa tamaruu leeyahy naasirkuna waa tucid kale ay leedahay ilaa waxaad ku meel martaa ifkan markaad joogta ama awoodaad leedahay ama mid cid kale kula garab taaganta ama buur ahow ama buur ku tiirsanow ayay dhaheen soomaalidu labada midna maaha famaa lahu min quwatin waa naas isna buur maaha buurna kuma tiirsana wax buuriiba ma jire laba uxitaaluu leeyahy ma jiro isagoo faramaran oo laga warhayo arrimihiisao dhan buu ilaahay hor iman wasamaa'i cirkii baan ku dhaartay baa ilaahay uhi daati arajci noqodka u saaxiibka ahay waalardi dhulkii baan ku dhaartay daati sadci dilaaca u saaxiibka ahayde inahu kan aa haysaan la qawlun faslun waa qur-aan faasil ahoo kala saaraya xaqa iyo baatil wamaa huwa bilhazli dheeldheel iyo bilaa macne iyo mid xikmad darro ku socda midna ma aha waa run wey wasamaa'i daati rajci way soo noqonaysaa dayrtii bay soo noqonaysaa waxay soo noqonaysaa kugii waxay soo noqonaysaa karantii assamaa daruuraha samada ayaa waqti walba soo noqonaya naxariis ilaahay bay la soo noqonayaan haddii ilaahay uu ka joojiyo roobkiisana ma noolaanayaan dhulkiina ilaahay baa dildilaaciyo dalooliyayoo daaqii ka soo saaray kolkii hore biyuu ku shubay dabeetana daaqii baa soo weydaan ilaahay awoodihiisaasuu ku dhaartay aayaadkiisa ardiga ee samaa'iga ayuu ku dhaartay markaasuu dabeetana muqsamu calayhigiina waa aayaadkan munasalka la qawlun faslun haddaad doonayso wax wax kuu kala saara insaanka jahli baa u asalo wax badan baa iskaga murugsan wuxuu ogyahayna maba badnaa innahu la qawlun faslu haddaad doonayso in lagu kala saaro maxaad ku guulaysanaysaa maxaadse ku halaagsamaysaa maxaa dantaadu ay ku jirta maxaa xalaala maxaa se xaraama maxaa xuquuqahe lagu leeyahy maxaad adigu si leeday inahu la qawlun faslun ina hada alqur'aana yahdii lilatihi aqwa inahu jiddun walaysa bilhazl waa dhab ee dheeldheel maaha inahum iyagu yakiiduuna way shirqoolayaan alleh kaydan shirqool waa akiidu kaydan ilaahayna kayd baanu hayaa buuri iyadoo kaydkiisu aanu la mid ahayn kooda iyadoo kaydkiisa aanu ka kici doonin ka uu kula mucaamala famahil u kaadi alkaafiriina gaalada amhilhum u kaadi ruwaydan in yar in yar un bal haddala suga u kaadi alla wuxuu ogyahay insaanku allaha rumeeye muminka ahi ee ilaahay dartii lagu dhibayaa inuu degdegsan yahay inuu degdegsan yahay ina mawcidahum asubx alaysa asubxu biqariib ayay mufasiriintu marka ay sharxayaan baa waxay dhahaan kolkii loo sheegay nebi luud ee la yidhi kuwan waa la halaagayaa buui talo waa goorma markaasaa la ina mawcidahum asubx waxaa ka muuqda inuu subaxa laftiisaba degdegsanayo alla yidhi alaysa asubxu biqariib habeen baad joogtaa subaxu miyaanu dhoweyn kuwa imika markaynu aragno caalamulislaami waxay ku hayaan iyo kibirka iyo dulmiga qofku isagoo habeenkii gurigiisa jooga ayaa wuxuu odhan ilaahw kuwan yaa dhan unugu jiheeya ilaahw maad noolaan doontaa kuwan oo markaa laga aarsaday ama awoodooda ay daciiftay ama islaamu ka gacan sarreeyay talow maad arki doonta marka cumuuman allana wuxuu leeyahay famahil ilkaafiriina amhilhum ruwaydan marka inaanu qofku quusanin aanu awooddii allana ka jeedsanin laakiin ummaddu inay ilaahay leedahay waa inuu ogaada qofka muuminka ah ummad kasta oo caalamkan joogto aan ummadan ahayn oo shirqoolka intan la eg ee gaaladu uu ku ururi lahaa mabay jirteenba haddii aanay hilimaadkan ilaahay iyo nasrigiisan iyo garabsiga ilaahay ay garabsanayaan aanay jirin ummaddan ilaahaybaa garab taagana u hiilinaya ummad kasta oo maanta mu'aamarada noocaas ee bari iyo galbeed iyo dhan walba leh haddii taa la isugu keeni lahay mid dhaqaale mid siyaasadeed mid istaraatiijiyado kala duwan loo isticmaalaya adduunka waabay ka bixi lahaydba ber horaa wadada laga duwi lahaaye dadkani ilaahay bay leeyihiin horena u lahaayeen iminkana leeyihin dibna u leeyihin wallahu aclam